subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax xuska duulaanka waxbarashada sagaaliyolabaatanka oktoobar oo xalay muqdisho ka dhacay mas-uuliyiin ka tirsana dowladda soomaaliya oo ka qayb galay dowladda soomaaliya oo sheegtay in marnamo waxbarashada dalka aysan haka doonin xilli ay xalay ku beegneed weeraradii al-shabaab ay ku qaadeen ee qaybo ka mid ah waa goobo waxbarasho oo ku yaala magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale oo kulan la qaatay duqa caasimadda ankara ee dalka turkiga magaalada boosaaso oo si weyn lagu soo dhoweeyey musharaxa madaxweyne maxamuud mashruuc oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka puntland ra-iisul wasaare xamse oo sheegay in culimmada soomaaliyeed aysan qaadan doorkii ku aadanay la dagaalanka al-shabaab wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada yuhuudda oo weli duqaymo ka wada qayba ka mida ah dhulka reer falastiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay soddonka oktoobar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaay warka subaxaatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsanna xalay waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay xuska sagaal iyo labaatanka oktoobar oo ku beegan xili al-shabaab ay weeraro ku qaadeen goobo waxbarasho oo ku yaalay magaalada muqdisho kuwaasi oo haatan waa kuwaasi oo khasaaro kala duwan oo kasoo gaaray dad shacab ah magaalada muqdisho ayaa xalay lagu qabtay kulan si weyn loo soo agaasimay oo ka qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsana dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa halkaasi waxa uu ka sheegay in duulaanka lagu qaaday goobahaasi waxbarasho sagaal iyo tobanka waa sagaal iyo labaatanka bishii oktoobar ee sanadkii hore ay dowladdu ka bixisay jawaaba deg deg ah ay ka mid yihiin dagaalo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaaba ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu u tacsiiyey dadkii halkaasi ku nafwaayey ka midka ahayeen ardaydu waxaana sidoo kale uu sheegay in ay dowladdu ay bixisay jawaabo deg deg ah iyo sidoo kale tallaabo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab uu sheegay in ay qaadeen kadib weeraradii lagu qaaday halkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in waxbarashadu aysan ka doonin sidoo kalena aysan falalka al-shabaab ay ku qaadeen goobahaasi waxbarasho aysan ka hor istaagi doonin in waxbarashada dalka ay sii socoto
nuurku ka ifeeyey ee hogaaminaysa qaranka waxaad moodaa weli waxaa shabaab kala dirira oo hadla oo hortaagan qayb yar oo waagii ugu horreysay la bilowday inay iska celiyaan oo ay dhahaan idinma rabno oo deedna muddo dheer oo dhowr iyo toban sana a dagaal kula soo jiro in fara badan ka shahiiday hadday culimmada tahay waa qayb yar waa la yaqaanaa waa sheekh hebel iyo sheekh hebel oo taagan oo weligood taagan baa taagan oo sheekh somow kow ka miya adunbaa taagan hadday tahay gabdhaha soomaaliyeed qayb la yaqaano oo guddoomiyaha iyadoo mahadsan ay kow ka tahay iyo guddoomiye jawaahir iyo ayunbaa taagan oo weli sidii u taagan hadday dhallinyarada tahay koox yaroo la yaqaano baa weli taagan waxaan rabaa wixii hadda ka dambeeya kuwaas way nasanayaan waxaa la rabaa kuwa jaamacadaha dhigta ee iskuullada dhigta ee ka buuxa magaalada ee dhinac kasta taagan iyo ganacsatada iyo dadka soomaaliyeedan waxaan rabnaa inay hadlaan oo la arko oo ayagoo jooga oo nimankii iska celinaya la arko waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay dhallinyarada hadda runtii keentay mashruuca guul ama geeri la yidhaahdo waxaa hormuud u ah oo in fara badan oon ka arkay dadkaas aan raadinayo ee la ah marka waxaan u malaynayaa hadda inay soo kaakaceen ay waa fiicany meel fiicanay marayaan wa- way soo noolaadeen ma dhihi karo waayahan waa lagu hayhaysta waxaas laakiin waxaan dhihi karaa laakiin waxaan leeyahay hurdadii hurdadii ka soo kaceen way jiifeen hurdadii way ka soo kaceen waxaan rabaa in gobolka banaadir dhallinyarada aan garanayo anigu a- meelaha dhallinyarada aan is garanayno ee jaamacadaha iyo iskuullada iyo businesska iyo dhal- waxaan rabaa dadkaas akhyaarta ay sharafta leh inaan aragno sida ay hadda dhallinyaradaas inay ula soo baxaan waxaan rabnaa cabsidii way dhammaatay inaad bannaanka soo istaagtaan
kani waa premier
isla wararka ku aadan xuska sagaal iyo labaatanka oktoobar ee xalay lagu qabtay muqdisho ayaynu ku guda jirnaye ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sidoo kale khudbadda uu xalay halkaasi ka jeediyey waxa uu kaga hadlay doorka ku aadan culimada ee dagaalka ka dhankaha dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo halkaasi ka hadlayay ayaa eed kulul waxa u jeediyey culimada soomaaliyeed isagoo sheegay in aysan qaadan doorkii ku aadanay dagaalka een, ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab culimada sharafta leh marka laga reebo culimadii aan sheegay aadka u muhiimka ah khayr allaha siiyo oo runtii dadaal badan sameeyey laakiin waxaad mooddaa culimo badan oo waxaa jirta masaajidda dadka uga muxaadareeya uga khudbadeeya imaam u ah laakiin hal kelimo aan ka sheegaynin khawaarijta talow sheekhaasi wuxuu dadka u sheegaya waa maxay qaarkood meelaha kale waxa ka dhacay aad u bum- way sheegayaan laakiin khawaarijta dadka baabi'inaysa ee soobe masaajidda ku dumisay hal kelima kama dhahayaan ma kitmaanul cilmimaa ma cabsi iyo fulaynimaa masaajidda wa ana almasaajida lilaahi dadka culimadaasoo waxaan dhihi lahaa waad mahadsantihiinoo culimada geesiyaasha ee ilaahay dartii u hadlaysae dadka cilmi u sheegaysa u banneeya guryihiina iska jooga haddaan tiridinka laakiin ha u banneeyaan culimada dadka u sheeg maxaa jira haddee haddii uu qofku sow kii qofka ugu fadliga badan ee jihaadka ugu wanaagsan uu ahaa cinda suldaan jair in qofku kelimata xaq cinda suldaan jair ay ahayd maaha haddaabaad ka cabsanayso inaad dhahdo mise wax kalaa jire taa ma dhahayo laakiin waxaan isleeyahay waan ka cabsanaya cabsida waxaan qabaa inay culimmadu iska dhaafaan haddii ayna dadka u sheegaynin cadowga koobaaday leeyihiin ee diintooda kusoo duulay ee dalkooda kusoo duulay ee dadkooda kusoo duulay ee boqol boqolka u dilay shuhadada kuwaas ay yihiin qofka culimmada maalin walba meesha lagu dilay ama meel ku dhow ama meel kale maalin walba ka hadla ee haddana hal mar aan shabaab ka hadlayn masaajidka ha u banneeyo culimmada qoysas maxaa jira culimada maxaan saa u leeyahay u adkaynayaa culimada waxaan saa u adkaynayaa waxaa waaye soo ilaahay atiicu allaha wa atiicu arasuula wa ulil amri minkum soo ma dhihin ulil amrigay ka mid yihiin ma aha dhalinyaro yaryar ma aha ma aha dad irresponsible mas-uul yahayn ma aha dadka oo iska caadiga ma aha marba hadduu culimo noqday marba hadduu masaajidkii ummadu lahayd ay isugu imaanaysa dadka maadaa isu keenay ilahay baa isu keenay jumcada ilahay baa dadka isu keenay oo yidhi taga meeshaas dadka isu imaaday haddaad ilaahay awood kuu siiyey oo jaanis kuu siiyey inaad dadka wax u sheegto adiga ma lihid meesha waa inaad dadka diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda inaad ku ilaalisaa lagaa raba mas-uuliyadda inaad qaadataa lagaa rabaa dowladda haddaa maanta oo dhan daba canaanata dowladda waxba- waxbay xataa maalinta dhan- maanta oo dhan waxaasoo dhan micta waxaas micnaba dad baa dhiig baa daadanaya dhiigga ka hadal oo dadka muslimiinta la leynaya marka aniga kelimadaas culimadu raallihayga ahaadaan haddaan maxaan ku dhahaa aan aan aan maxaan ku dhahaa xadgudbo laakiin waxaan rabaa culimada mas-uuliyad bay hayaan mas-uuliyadda ilaahay inay uga cabsadaan fulinimadana iska dhaafaan
dhanka kalena haddii aynu cuna dhegeystayaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo wafdi uu hogaaminaya oo safar shaqo ku jooga dalka turkiga ayaa waxaa kulan uu la qaatay gudoomiya madaale dhigiisa magaalada ankara ee caasimada dalkaasi turkiga een gudoomiyaha lagu magacaabo mansuur yafis kadib markii uu casuumaad rasmi ah uu ka helay gudoomiye madaale kulankan oo goobjoog uu ka ahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa halkaasi een warbaahinta kaga kaga warbixiyey waxyaabaha labada dhinac amase labada mas-uul ayay ka wada hadleen agaasimaha xiriirka dibadda iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ah ee maamulka gobolka banaadir waxaana uu ka warbixiyey waxyaabaha ay labada mas-uul ay ka wada hadleen ay isku afgarteen
tanka oktoobar waxaa booqasho rasmiya magaalada ankara ku yimid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo wafdi uu hogaaminayay oo ka socday maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho kadib markii casuumad rasmiya uu ka helay dhigiisa magaalada ankara mudane mansuur yabash intii uu ku guda jiray booqashada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxa uu la kulmay duqa magaalada ankara mudane mansuur yabash shirkaasi waxaa looga hadlay qodobo badan ay ka mid tahay in dib loo soo nooleeyo boorkana looga jafo mantaanayn ay muqdisho iyo ankara ahaan jireen muddadii ama sannadihii kii taasi oo ah xiriir taariikhi ah oo ka dhexeeya labada magaalo ee muqdisho iyo ankara gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho inta uu ku sugan yahay magaalada ankara iyo guud ahaan dalka turkiga waxa uu la kulmi doonaa hay-ado kala duwan oo dowli ah
codkaasina waxa uu ahaay agaasimaha waaxda xiriirka caalamiga ah ee maamulka gobolka banaadir oo ka warbixinayey waxyaabaha ay magaalada ankara kaga wada hadleen duqa magaalada ankara iyo weliba gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale oo halkaasi kula amase casuumad rasmi ah ka helay duqa magaalada ankara dhanka kalena haddii aynu egno magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland waxaa si weyn lagu soo dhaweeyey musharax madaxweyne waa musharax madaxweyne oo u taagan maamulka puntland maxamuud mashruuc kaasi oo kamid ah musharaxiinta sanadkan doonayay inay u tartamaan madaxtinimada maamulka puntland wariyaha boosaaso uga soo horama dalsan ayaa soo diray warkan
ugu horreyntii waxaa munaasabadda soo dhoweynta ka hadlay nabadweyne cabdiqani xarago oo ka mid ah simada dhaqanka isagoona halkaasi ku soo dhoweeyey musharaxa dalku wuxuu kalay doorasho taasaa markhaanti inooga ah waxaan rajaynayaa insha allah halkan ugu baaqayaa dadka qoryaha iyo wax sheegsheega iyo balaayada mushkiladda in laga daayo doorasho saxa la galo nin kasta oo wax isku hayaana sida mashruuc oo kale inuu silmi ku yimaado nabadgelyaa la rabaa deganaan baa la rabaa midni baa la rabaa kalsooni baa la rabaa midayn baa la rabaa sida mashruuc maanta insha allahu uu u muujiyey bulshada reer boosaaseed ama gobolka bari waxaan rajaynayaa insha allah oo ku soo dhowaynayaa mudane musharax magaaladii boosaaso waatan waa soo baxday iyadoo nabad iyo istiqraar dareemaysa intaasi kadib waxaa hadalka qaatay musharax maxamuud mashruuc isagoona u mahad celiyey boqolaalkii qofka qoraxda u taagnaa soo dhoweyntiisa anigu waxaan ahay dadka aad iyo aad u taageeray nidaamka dimuqraadiyadda waxaan ahay aasaase ka tirsan xisbiyada dalka ka jira waxaan waxaasoo dhan u samaynay waxay tahay dalka inuu hore u socdo waxaanu intaa u samaynay dalka inuu hore u socdo laakiin marnaba aqbali mayno dimuqraadiyad oo qofku isku caano shubayo la aqbali maayo dimuqraadiyad dadku u wada dhan yihiin ogol yihiin waa waxa reer boosaaso u soo baxeen ay ogol yihiin laakiin shaksi inuu isku caano shubo oo asaga keligiis uu yaqaano xeerarkii dimuqraadiyadda isaga keligiisa uu magacaabayo wax walba waxaasi doorasho ma aha waa waxa kala geynaya reer puntland waa waxaan mataqaanaa dadka isku diraya waa wax amni darro ka shaqayn kara arrintaasi dhanka doorashada waxaanu leenahay dadku wadar ogol iyo wakhtiga yar ee kooban in looga baxo waana mahadsantihiin qoraxdaa taagan tihiin waa- waan isla joognaa hadduu ilaahayd mo- mar labaad waa idinkaga mahad celinayaa soo baxa aad samayseen aadaw mahadsantihiin dalxa mursal cabdi telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalada boosaaso
gudahana dhegeystayaal warkii subaxad kala socoteena raadiyaha dalsa waa nageyntaa ciddii wararkaygu seegaan waxay dibka heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radiodalson com
wararkaad la haysaa hobsiima u helidood iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha tolel hel